wadankiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wada jir oo ka hadla xasiliinta dalka wada jirin way walaalayaal anis weheshano walaalayaal wada jirin way walaalayaal qodobada aanu barnaamijka toddobaadkan idinku hayno waxaa ka mid a madasha wasiirada arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo gobolka banaadir ee hanaanka qaran ee dowladaha hoose ee wada jir iyo wixii u qabsamay tan iyo markii la unka madashaasi dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ballan qaaday dardargelinta dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka dowlad goboleedkaasi halkee marayaan howlaha xasiliinta ee dowlad goboleedka galmudug iyo dib u heshiisiinta waraysi aannu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedkaasi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan soo saaraha barnaamijku waa maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wadajir wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weheshano walaalayaal wada jirnoy walaalayaal anis weheshano walaalayaal wada jirnoy walaalayaal waa hagaag madasha wadajir oo ay ku midaysan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo gobolka banaadir waxaa la aas-aasay sannado ka hor waxa ay kulmeen kow iyo toban jeer kulankii ugu dambeeyey waxa uu dhacay dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ee maaj waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka cabdi maxamed sibriye oo wasaaraddiisu ay martigelisay shirka waxaa kaloo joogay wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada koonfur galbeed jubbaland galmudug hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye waxa uu gebagabaday shirkaasi oo laga soo saaray saddex iyo toban qodob oo lagu wajahayo caqabadaha horyaala horumarinta dhismaha golayaasha deegaanka iyo dib u heshiisiinta waxa uu ka sheegay in loo baahan yahay in la joogteeyo wada shaqaynta howshaan meesha ay hadda noo joogtaa waa meel fiicanoo yeedidiilo leh aan ka sii wadno aan wada shaqayno aan maskaxdayada isu geyno aan isxoog dhaafsanno isxoog weydaarsanno si aan u helno in gobol walbaa degmooyinkiisa iyo iyo gobolka banaadirba ay u qabtaan howlaha ku aadan dhismaha degmooyinka iyo horumarintooda dalka dhan waa degmooyin ciid waddankan ku taalla oo aan degmo ahayni ma jirto micnaheeda waxaa waaye waddankan waxa uu u baahan yahay oo input aan gelinno aanna ka mira dhalinno waxaan aada u jeclaha walaalayaal inaan helno farsamo aan iskula xirnaanno waxna u wada qabanno oo shaqayn karta waad og tihiinoo wasaarad walba oo federaala wasaaraddii dhigeeda ahaydaa waxay ka dhisan tahay state heer heer heer dowlad goboleed ka dhisan wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha maamul goboleedyadu intay wada shaqeeyaan oo ay maskax iyo dadaal isku darsadaan ayaa horumarkoodu la ekaanaya waxaa iska dhici doona aana rajaynayaa inaan dadka fiican wasaaradaha fiican oo si fiican u wada shaqeeyey ay wasaaradaha arrimaha guduhu noqdaan ogaada caafimaad waa shay aad iyo aada muhiim u ah laakiin wasaaradda caafimaadku caafimaad keliya ka shaqaysaa waxbarashadu waxbarashay ka shaqaysaa kalluumaysigu kalluumaysiga ka shaqeeyaan xanaanada xooluhu xanaanada xoolaha keliya ka shaqaysaa laakiin wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha arrimaha gudaha oo dowlad goboleedyada waxaa looga fadhiyaa saldhiggii intaasoo wasaaradood ay ku shaqayn lahaayeen inay inay inay dhigaan haddaanaan degmooyinka dhisin oo maamulo shaqayn kara aanaan ka samayn inta wasaaradahoo kaloo dhan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah oo raba degmooyinkaas oo micnaheedu yahay dalkoo dhan inaan ka hor istaagayno waxay qaban lahaayeen ogaanteeda aan lahaano horta waxaan nahay wasaaradaha arrimaha guduhu waa saldhigga horumarka dalka xaqiiqadu waa taas hadday doorasho noqoto hadday adeegyo noqoto hadday khayraad noqoto cid ka shaqayn karta degmad ama dowlad goboleed aan dhisnayn ma jirto horta aan arrinkaa ku baraarugno aan hoggaankeedana qaadanno
wasiirada dowlad goboleedyada ee ka qaybgala shirka ayaa bogaadiyey madasha waxaana ay ballan qaadeen in wada shaqaynta dhankooda ay xoojinayaan waxaana ku hadlay afkooda wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed madoobe nuunow iyo wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug maxamed xayir nuur
waxaa loo socdaa labaatan labaatan in doorasho hali cod la helo taasna waxaa lagu gaari karaa in dhisidda maamulka degmooy golaha deegaanka laga gaaro guushii la rabay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed waxay ku guulaysatay inay dhisto laba degmo haddana ay ku hoolan tahay ilaa iyo laba degmo kale taasna waxaa noo fududeeyey shaqaalaha aan ugu mahadcelinaya shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya koonfur galbeed koonfur galbeed iyo bulshada ku dhaqan deegaankaas run ahaantii challenge badan iyo caqabado badan naga soo gaaray tan maanta meesha laba saddexda maalmood noo socday laga soo jeediyey waaye waxaan filayaa in aan la qeybsan doono dhammaan caqabadaha iyo iyo waxyaabaha aan aan ka soo baranay maamulkii aan soo dhisnay iyo inta hadda aan ku hool jirnoba inaan la wadaagi doono maamul goboleedyada kale oo hadda diyaar u ah inay ku wadana dhistaan marka waxaan aada usoo dhaweynayaa kulanka oo noo soo xirmay maanta inuu ahaa mid guul aan ka gaarnay ama wadajir bay wax ku gooyaan wadajirna tan aan u fadhino waaye marka ma raba inaan hadalka ku dheeraado markasta waxaan diyaar u nahay in aan howlahan oo dhisidda golaha deegaanka aan qayb weyn ka qaadano waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya oo mar kastaba na garab istaagan dardargelinteedii iyo dhan kastaba naga caawinaysa iyo hay-adaha oo oo deeqbixiyaasha ah oo donorska ayagana naga caawiyey aadaan ugu mahad celinaya mashruucan wadajir wax badan ayuu wuxuu ku soo siyaadiyey soomaaliya sidana haddaad hor dowlad maqashaan dowladda waxa ugu adag waa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha hadday ka soo bixi weyda awoodda ay leedahay wasaarad ma istaagayso dowladdaas ma istaagayso marka waxaan ugu hambalyaynaynaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalku sida ay noo gacan qabatay wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleeda u gacan qabatay ay u dhistay waxaana la toosisay waxaan hadda maanta maraynaa in dowlad goboleedyada ay dhistaan dowladihii hoose ay dhisaan hoos maamulkii loo dadejiyo laga hadlahayo in ilaa la gaarsiiyo degmooyin la gaarsiiyo taasna waa wadatashigii iyo wada shaqayntii aan lahayn wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waa wax la taaban karo oo wax badan ka bedelay qorshayaasha hadda la wado oo hadda laga hadlayo waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la leeyahay hay-adihi in lala xisaabtamo oo layahay hay-adda wax qaban weyday miiskaa lasoo saaro dacwaa la saarayaa taasna waxaan weeye aad baan ugu boorinaynaa in wax laga qabto annakuna dabcan ka ahaan galmudug ahaan waa soo gudbin doonaa ama maamul goboleed ahaan dhan dhammaantiyo waa soo gudbin doonaa hay-adaha kasoo bixi waaya shaqadooda kasoo bixi waaya waxaana doonaynaa marka wada shaqayn inaan yeelano annakuna waxaan nahay wasaaradda laamaheedii hoose oo u qaabilsanaa waxaan nahay gobollada u qaabilsanaa ayaduna hooyadeen weeye hooyadu marka si ilmaheeda ula shaqayso ayaa ilmuhuna ula shaqaynhayaa waxaan ka codsanayna marka inaan si fican ula shaqayno
shirkii ugu dambeeyey ee madasha wadajir waxaa lagu dhiirageliyey maamulka gobolka banaadir in ay dhisaan golayaasha deegaanka cabdifitaax cali xasan waa agaasimaha siyaasadda iyo dimuqraadiyiinta maamulka gobolka banaadir barnaamijka wadajir ayuu uga waramay aragtidooda madasha wadajir bismillahi raxmaani raxiim annaga maamulka gobolka banaadir waxaan soo dhoweynaynaa war-saxaafadeedka sida wadajirkaan u soo saarnay gobolka banaadir wuxuu leeyahay xuquuq la mida xuquuqda ay leeyihiin shacabka ku nool dowlad goboleedyada in degmooyinka gobolka banaadir ay helaan maamul oo ay dadku soo doorteen waa xaq dastuuriya uu xaq nasiinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka si lamida dowlad goboleedyada sida degmooyinka gobolada kale si ay usoo doorteen maamuladooda si muxuu ahay ana haddaan nahay maamul gobolka banaadir degmooyinkeena dhibaatooyinka haysata waxaa ka mid ah haddii aan heli lahayn taageerada dibadda iyo horumarin waxyaabahana lagu xujeeya ayaa waxay noqotay in aan soo dhis inaanan lahayn golayaal deegaan ay soo doorteen dadka deegaanka ama dadka degmada sidaas daraaddeed si aan uga baxno caqabadahaasi taagan waxaan u baahannahay in aan shacabku heer degmo doorashooyin heer degmo deegaan in loo soo doorto guddoomiyahooda degmadooda iyo golayaashooda deegaanka taasi waxay noo horseedaysaa inaan gaarno nabad waarto xasilooni iyo horumar iyo isku filnaan ay gaarto degmada gobolka banaadir ma ka go-an tahay arrintaas
sida ku cad warbixinta war-saxaafadeedka hadda ka soo baxay wasiirkan uu afkiisa ka sheegay arrintaasi maamul ahaan waa u diyaarsannahay inaan u dhaqaaqno annagoo kaashanayno dowladdeena dhexe oo hirmuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta waxaa loo baahan yahay shuruuc hadda gobolladoo kale waxay sameeyeen nidaamkii yani lagu dhisayey golayaasha deegaanka ama local government loga wax la yihahdo marka gobolka banaadir wuxuu u baahan yahay in la helo golo deegaan oo gobolku leeyahay oo nidaamkaas meel mariyo arrintaas oo arrin fog oo u baahan yani waqti badan ma ahan sidee ka yeelaysaan
marka wax la sameynayo sida aad adigkana waxaad la shaqaysaan wadajir waxaa jirto shuruuc muhiim ah sida hadda aad sheegtay sharcigii kaasoo noo ogolaanayo oo sharcigaas oo haysto legitimacy ama sharciyad baarlamaan ay ansixiyeen madaxweynena uu soo saaray sharcigaasaa noo ogolaanayo in degmooyinkeenna ay isu soo dooranno sidoo kale sharcigii isla review ama dib u eegis ay ku samaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka reviewgaasina anigan inaan raaci doonno laakiin mar walba waxay noqon doontaa annaga inaan kala tashanno arrintaasi wasaaradda arrimaha gudaha oo hormuud nagala noqonayso sida maamulada kale ay muxuu ahay ula shaqaysay insha allahu haddana xiriir fiicanaan la leenahay oo dhow dowladda dhexe ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha marka shuruucdaas iyo dastuurka ayaa noo ogolaanayo inaan muxuu ahay maamuladeen ugu dambeyn gobolka banaadir maxaa uga maqan hadda dowladaha hoose ama golayaasha deegaanka degmooyinka loo dhiso waxaa nooga maqan la-aanta dhismaha golayaasha deegaanka waxyaabaha fara badan waxaan muxuu ahay horan waan kuugu sheegnay taageerada dibadda ma heli karno annagoo aanan haysanin golayaal deegaan muxuu ahay horumar iyo xasilooni iyo muxuu ahay isku filnaan inay degmo walba ay gaarto toddobiiyo tobanka degmo ee magaala gobolka banaadir inay gaaraan waxay ku xiran tahay in xaafad ex ama xaafad heblaayo ay dadkii maamuli lahaay iyo muxuu ahay ciddii hogaami lahayd inay ayaga ka timaado kadibna ayagana ay soo bandhigaan baahida xaafadda ka jirto qorshooyin u sameeyaan taasi ay noqoto in degmadii la helo qorshaha horumarinta degmada taasoo wasaaradda arrimaha gudahana aan la kaashan doono hay-adaha deeqaha bixiyana ay diyaar u yihiin inay naga caawiyaan haddii maamulka laga soo bilaabo hoos oo heer degma aan ka soo bilaabno oo aan dhisno golayaashii deegaankii iyo muxuu ahay guddoomiyihii iyo ku-xigeenadiisaba in sidaas aan kusoo bilaabno arrintaasna sharcigan wuu noo ogolaanayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib heshiisiintana ayadana way nagu garabsiin doontaa hadduu ilaah yidhaahdo waana arkaysaa maanta muxuu ahay brograamkan war-saxaafadeedka ka soo baxayna sida u dhigmaya in ay u diyaargaroobayaan taasi micnaheeda waxaa waaye in gobolka banaadir iyo wasaaradda arrimaha gudaha iskaashanayo in ay bilaabaan broseski howlahaasi lagu samay lahay oo sida hadda wadajir oo kale uu qeexayo waxaa jirto ka hor maamulka intaan la dhisin waxyaaba loo baahan yahay in la fuliyo waxaa kaloo jirto inta lagu guda jiro maamulka maxaa loo baahan yahay muxuu ahaa iyo kadib maamulka marka la dhiso maxaa loo baahan yahay waxyaabahaasoo dhanna waxyaaba diyaarsan waayo wasaaradda gacanteeda ku jiro insha allahu tacaala waxaan la kaashan doonaa wasaaradda shaqadaasna waxaan rajaynaynaa inay qabsoonto hadduu ilaah yidhaahdo taasina waxay qayb ka qaadan doontaa mar kalena waan ku celinaynaa xasilinta ama xasiloonida degmooyinka gobolka banaadir horumarka iyo isku filnaan inay gaarto degmo walbo iyo in shacabka uu helo maamul uu asiga soo doortay kaasuu ku aamini karo amnigiisa iyo horumarkiisa
haddaba xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya cabdulaahi maxamuud xasan ashari ayaa waxa uu ka hadlay ahamiyadda madashan iyo weliba wixii u qabsoomay tan iyo markii la unkay waxaana wareystay maxamed nuur macali maxamed oo ah soo saaraha barnaamijka wadajir shirkan waa shir hore u soo socda waa shirka kooiyo tobanaad oo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo dib uheshiisiinada heer federaal iyo heel heer dowlad goboleed ay isugu imaanayeen oo muddo soo socday kan maanta wuxuu uga duunaayey waa markii ugu horreysa oo wasiirka cusub wasaaradda arrimaha gudaha cabdi maxamed sibri oo ka soo qayb gala isaga ayaa shirkaasi maantay ayaa hormuud ku ahay ujeeddadiisuna macnaha waxay inay isku bartaan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinada dowlad goboleedyada iyo wasaaraddayna iyo howlaha socdo si maanta ay isku bartaan saas ayaa ujeeddadiisu macnaha aheed iyo sidii laysugu waraysa lahay macnaha sida caadada hore macnaha noogu aheed oo laysugu xog waraysa lahay arrimuhu saas ayay ahayd mashruucyada golayaasha deegaanka iyo doorashooyinka meelaha dhiman ee wasaaraddu higsanayso ee ma looga faa'iidaysan karay ee kulankan haa wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdi maxamed sabriye sida uu ka dhawaajiyey federaalaynta dalka heer federaal ayay ka gudubtay heer isteyday maraysaa heer degma in la gaaro suurtagal maahan inay ku ekaato marka waa waa muhiimadda koobaad in awoodda la daadajiyo oo dadku ay gaarto waana ka go'an tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo wasaaradaha hadda meesha lagala soo qayb galay macnaha maxaan ku laha sidaas waay midda meesha la isugu yimid sababta in la wada tashto keenaysa mar walba xaggay macnaha wax noo joogeen xaggay wax noo maraayaan maxaa caqabadaha hoo yimid maxaa u baahan in la xalliyo maxaa u baahan in laga wada tashto maxaa u baahan hadda in muhiimadda koobaad laga dhigto intaa waa inta la isugu yimid insha allahu tacaala sanadkii labada kun toban iyo toddobadii ilaa iyo sanadkan labada kun toban iyo siddeedda wasaaradda haddii aad isbarbar dhigto maxaa horumar ah oo ay ka gaadhay hergelinta hannaanka dowladaha hoose ee maamul daadejinta ee wadajir framework wadajir sida aad la socoto waa mashruuc aad muhiim u ah muddo adiga saddex sano ah in ka badan soo socday mar walbana heer uu soo gaarayey macnaha waxa ugu wanaagsan ee la soo gaaro waxay tahay in ay wada shaqaynayaan heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo heer degmo iyadoo ujeeddaduna ay tahay in la wada wadaago dhammaan xogta ku saabsan dowlad dhisidda soomaaliya iyo sidii karaamadii iyo sharafkii iyo haybaddii ummadda soomaaliyeed ay u soo noqo laheyd oo sal u ah in dowladnimo wanaagsan dadku ka wada tashto wada ogol ah macnaha la gaaro marka taas ayaa waxay ka lefaysaa qof walba inay ku qasbanaato madax ha ahaato shacab ha ahaato meel walba ha joogto dhaqan ha ahaato culamaa uddiin dhallinyaro in laga wada qayb qaata geedi socodkaas oo ujeeddadiisu ay tahay dalku wuxuu u gudbi doonaa in qof walba deegaanka uu isagu ka soo jeedo ama uu rabo uu doorasho ka soo galo ummadda soomaaliyeed inay xaq u leeyiin inay ka soo doortaan marka in la nabadeeya ayay macnaha maxaan ku idhahdaa tahay oo nabaddii la helo in horumarkii la helo in maamuladii macnaha ay dhismaan degmooyinkii galahoodii kulli dadkii oo dhan dadkuna macnaha waxa waaye muddadii dheereed ay soo joogeen waa og yihiin waxyaabihii xunxunkaa loo soo dhaxlay haddana macnaha muddadii ugu dambaysa macnaha oo dowladihii kumeel gaarka iyo dowladda markii kumeel gaar ka baxdaba ummadda soomaaliyeed gacmahay is haysataa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in muddada ugu dhow wax soomaalidu ay ku faraxda la wada gaari doono insha allah ugu dambeyntii cabdulaahi oo waxaan halkan ku arkaa boor ay ku qoran tahay kulanka madasha wadatashiga ee wasaaradaha arrimaha gudaha dib heshiisiinta iyo gobolka banaadir hannaanka qaran ee dowladaha hoose ee wadajir marka astaamona kor way ku yaalaan marka astaamahan maxay yihiin astaamahanu sida aad la socoto waxay yihiin wax horta wada tashanaayo waa inta aad sheegtay oo dowlad goboleedyada dalka wasaaradda arrimaha gudaha ay hogaaminayso gobolka banaadirna uu ku jiro waxaa laga wada tashanaya macnaha waxay tahay sidii hanaankii golo deegaan loo samay lahay oo degmooyinka dalka marka cid walba ay qusayso hadday noqon lahayd heer federaal hadday ahaa lahayd heer state iyo gobolka banaadir oo isagu dee aad og tahay weli maqaamkiisii caasimadda iyo arrimihiisii oo dhan in gacanta lagu hayo oo miiska ay saaran tahay rajaynayno insha allahu een, ah, maalmaha ama bilaha soo socda in go-aan macnaha laga gaaro oo madaxda qaranku ay ka wada go-an tahay madaxweynuhu een, ah, gudoomiyihii baarlamaanka ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan inta maaragta maxaan ku ay qusaysoo dhan in maqaamkii macnaha maxaan ku ihahdaa laga gaaro hadda macnaha sida aad macnaha la socoto een, ah, een, astaamaha ani waa een, jubbaland waa koonfur galbeed waa hirshabeelle waa maaragta maxaan ku hadduu alla kuu roon yahay een, ah, gobolka banaadir waa maaragta dhammaan dowlad goboleedyada waxaan marka macnaha ku jirin een, oo sida aad la socoto hanaankan een, somalilan iyo puntland sababtoo iyagu way ka hormareen deg- een, goboladan ama isteytyadan waa kuwa macnaha maxaan ku ihahdaa gadaal ka dhismay iyaga waa macnaha waxaa la doonaya in la hormariyo kuwaasi macnaha way hormar adiga oo oo la hadlaya ee, ee, aaladan ee, wadajir radio program ee, fariin aad gaarsiin lahayd dhammaan asxaabta iyo bahweynta mashruucan dhaqaajintiisii kaala shaqeeya guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha asxaabta shaqo ay wada yihiin ee maamul goboleedyada Een, marka ugu horeyso raadiyo wadajir oo ay hogaaminayso wasaaradda een, ah, arrimaha gudaha iyo wasaaradda warfaafinta iska kaashanayaan waa u hambalyaynayaa Eh, waxaa kaloon u hambalyaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed hanaanka qiimaha badan leh ee ka socda dalka in ay taageeraan waxaan baaq u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed arrintan waa arrin aad loogu farxo iyadoo la isku yimid dowlad goboleedyadii laga yimid marba geed hoostiis la fadhiisanayo baydhabaa lasoo fadhiistay hirshabeellea la fadhiistay een, galmudugaa la fadhiistay jubbalandna la fadhiistay waxa laga wada hadlayana waa horumarka dalka iyo sidii degmooyinka loo dhisi lahaa ha laga wada qayb qaataan leeyahay haddii dhallinyaro ay tahay hadday culmaa udiin tahay cuqaal hadday tahay dhammaan inta ay qusaysatana haween maaragtay maxaan ku dhahdaa waxaan leeyahay ha laga wada qayb qaato insha allahu guul ayaana idiin wada rajaynaa insha allah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cabdulaahi maxamuud asaari oo u warramaya barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa barnaamijka xasilinta dalka waa mid ka mid a barnaamijyada muhiimka u ah soo celinta nabadda iyo weliba in bulshada la gaarsiiyo maamulka waxaa loo qabtaa shirar bilo ah si ay isugu wareystaan madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo hay-adaha taageera xasilinta waxaa hogaamisa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshisiinta soomaaliya shirkii ugu dambeeyey waxaa shir guddoomiyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshisiinta soomaaliya cabdulaahi faarax wehliye waxaana si gaara diiradda loogu saaray doorka amniga ee xasilinta haddaba wasiiru dowlaha ayaan waxaan ka waraystay bal shirkaasi iyo weliba wixii ka soo baxay dow shirkii goojooga ka ahaydeen een, runtii waa shirkii bilaha ah ee ee isku xirka xasilinta howlaha xasilinta ee ka socda dalka oo ah runtii ee, qeyb muhiim ah oo ka mid ah ee, soo celinta iyo amniga ee dalka qeybtiisa ee, ee, shacbiga marka runtii howl fiican si fiican buu noogu bilowday shaq fiican baan aan aan ka qabanay maanta Qe- waxaan uga wada hadalnay een, een, eh, waxaa nagala soo qeyb galay eh, international communitiska waxaa nagala soo qeyb galay een, eh, safaaradaha waxaa nagala soo qeyb galay eh, amisom waxaa nagala soo qeyb galay eh, wasiiro ka socda wasiir een, wa- maamul goboleedyada dalka dowlad goboleedyada dalka Eh, waxaa nagala soo qeyb galay eh, dad badan oo deeqbixiyaasha ah waxaa nagala soo qeyb galay eh, n g o-yada iyo dadka ku howlan xasilinta iyo dalka inay ka shaqeeyaan waxaa nagala soo qeyb galay eh, la taliyaha madaxweynaha ee xagga amniga Eh, runtii warbixin badan baan aan isku dhaafsanay Eh, forumkanu waa forum la isku dhaafsado xogta Eh, waa ogtahay dalka xasilintu meelo badanay ka socotaa Eh, xagga amni eh, marka warbixinta lagu kala qaataa dhanka amniga eh, dhanka xasilintu meelaha ay ka socoto eh, magaalooyinka u baahan in maxaan ku rahdaa waxyaaba xasilin laga laga qabto oo kale waxyaabaha marka aan focus ku saarnay waxaa ka mid ah maanta inaan eh, qolada een, eh, maxaan ku rahdaay amnigu ay warbixin naga siiyeen comprehensive approachka to security ay warbixin naga siiyeen meesha hadda wax marayaan qaabka no u qorshaysan dowladda ay ugala wareegi lahayd amisom dalka amnigiisa iyo annaguna waxaan ka wada hadalnay sida xasilintu uga qayb qaadan lahayd amniga macnaheed waxaa waaye xasilintu waxay ka shaqaysaa meelaha magaalooyinka laga qabsada al-shabaab in laga sameeyo mashaariic xasilineed in maamulkii degmooyinka ee kumeelgaarka laga sameeyo in mashaariicda bilowga ah ee bulshada laga sii bilaabo sidaasaana ay ku socotaa meel fiicanayna maraysaa ilaa iminka horumarada la sameeyey intee leegyihiin markaa laga hadlaya xasilinta horumarada la sameeyey runtii way ballaaran yihiin waxaa jira istaraatiijiyadda xasilinta qaranka oo maxaan ku rahdaye la diyaariyey oo runtii lagu dul shaqeeyo hadda meel fiican maraysa waxaa jira meelaha sida gaalkacyo oo kale iyo xasilin baa laga sameeyey waa ogtahay dib u heshiisiina ka dhacday barnaamijyo xasilineeda xoog leh ayaa ka socda oo wasaaradda horkacayso puntland iyo galmudugna maxaan ku rahdaa ay qeyb ka yihiin waxaa xasilin laga sameeyey south west degmooyin badan oo kamid a waxaa xasilin laga sameeyey jubbaland degmooyin badan oo kamid a sidoo kale waxaa xasilin laga sameeyey jowhar iyo maaragtay magaalooyin kale oo hirshabeelle kamid a hadda waxaan wadnaa qorshe maanta aan ka wada hadalnay aan kusoo qaadanay in banaadir iyadana lasoo geliyo xasilinta oo degmooyinka banaadir ayagana qorshe xasilineed loo sameeyo sidoo kale waxaan ka caawinay dowlad goboleedyada sida ay u sameyn lahaayeen qorshayaasha xasilinta heer maamul goboleed ee ku eg shaqadooda marka maamulada iyo waxay soo bandhigayeen iyo caalamkaba caqabadaha jira marka caqabadaha hadda xasilinta hortaagan intay la egyihiin maxaa laga qabtay caqabadahaas runtii caqabadaha xasilinta haystaahi waxay ugu badan yihiin waa dalkan kala midnahay caqabadaha xagga amniga ayay la mid yihiin meelaha qaar maxaan ku rahdaa aan xasilintu gaarin amniyan darteed ayaa jirta marka si xasilintu u ballaarato waxaa la rabaa in amniga wax xoogla laga qabto oo magaalooyinka al-shabaab gacantooda ku jira lagu soo celiyo gacanta xooga dowladda si maxaan ku rahdaa xasilintii loo ballaariyo
waxaa kaloo laga hadlayey meelaha laga dhisay hadda oo ay ka mid tahay golayaasha deegaanka bardaale iyo xudur iyo sidii loo xoojin lahaa si loo dhiirogeliyo in deegaano badan marka la xorey marka si gaara deegaanada hadda dowlad goboleedyada ee golayaasha deegaanka laga sameynayo muhiimad intee leegay leedahay xasilinta runtii deegaan waa meesha ugu muhiimsan waaye runtii xasilintu ma sii jirayso haddii aan meeshii al-shabaab laga saaray aan maamul laga samayn haddana aan laga samayn council formation aan loo bedelino maamul dadka deegaanku ay iyagu leeyihiin oo ay soo doorteen oo maxaan ku rahdaay ay ka arrinsadeen haddaan laga samayn lama sii wadi karo iyagaa la rabaa in ay la wareegaan maamulkoodii iyo gaarsiintii adeega ee bulshada inay la wareegaanaa la rabaa iyagaa la rabaa inay sheegtaan muhiimadaha ama hortobinada ama waxyaabaha ay rabaan in loo kala hormariyo sidaas daraaddeed waxaa waaye waa waxay u tahay aasaas ama lafdhabaray u tahay meelooyinka deegaanada laga hirgeliyey waa waxaa waaye kuwa kale ee aan ku soconnana ayagana haddii laga hirgeliyo konsolada waxaan isleenahay in badanay xasilinta ka qaadan kartaa ugu dambeyn dadka degmooyinka ku nool door intee leeg ayaa xasilinta ka qaadan karaan xasilinta marka la xasiliyo deegaanka waxaa waxaa loo waxaa maamul lasoo doortaa la heli karaa marka dadweynaha door intee leeg fariinta aad la wadaagaysan maxay tahay door intee leeg ayaa
dadweynaha xasilinta iyagaa lafdhabar u ah iyagaa tiirka ugu muhiimsano xasilintu waa in dadweynuhu ka qayb qaataan sidaad maanta maqlaysay degmooyin ayaa jira hadda already oo xasilinta ka socota dadka deegaanku ay ka qayb qaateen sida maxaan ku rahday hadda wadadan afgooye maqlaysa la dhisay laamiga socda qeyb ka mid ah waxaa bixiyey dhaqaalihiisa dadka deegaanka muhiimadda dadka deegaanka ayaa xasilinta lafdhabar u ah deeq bixiyayaasha iyo dowladda federaalkuwa way kaalmeyn karaan laakiin iyagaa halbowle u ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cabdulaahi faarax wehliye oo u warramaya barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa waa tahay waxaad naga dhagaysanaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo weliba f m-yada kale ee gobolada dalka caalamka oo idil waxaad si toosa nooga dhagaysanaysaan barta internetka ee radio muqdisho dotnet aaladda tabinta tooska ah ee life streamka barnaamijka wadajir ayaan ku guda jirnaa galmudug waxay ka mid tahay deegaanada u baahan in sida aadka ah looga hirgeliyo xasilinta haddaba qorshaha xasilinta iyo dhismayaasha golayaasha deegaanka iyo halka ay marayaan dib u heshiisiinta degmooyinka dowlad goboleedkaasi ayaa waxaan ka waraysanay wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug maxamed xayir nuur waxaana uu waramay soosaaraha wadajir maxamed nuur macalin maxamed
realitiga maran ka hadlo ilaa iyo janawari ilaa hadda bishaanaan marayno galmudug ahaan waxaa noo qabsoomay arrimo aada u fara badan baa noo qabsoomay oo ku shaasan dib u heshiisiinta ku saabsan iyo dhisitaankii iyo diyaargarowgii golaha deegaanka waxyaalaha qabsoomay haddaan kasoo bargaalkacyo aan kasoo bilaabo oo madaxweynuhu kasoo bilaabay halkaas wax badan baa iska bedelay intuu uu soo maray iyo intii ka dambeysaba waxaa ka dhacday xasilin aan caadi ahayn baa ka dhacday waxaa jooga ciidamo markii hore hore loogu dhisaa joogay oo labada dhinac ka koobnaa oo boolis ahaa markii madaxweynuhu soo maray kabacdi waxaa lagu diray ciidamo militaria oo ka socda dowladda federaalka ka socda oo kobiyo labaatanaad iyo konton iyo afraad ka socda oo ay leedahay dowladda federaalka ciidamadaas waxaan leenahay qayb weyn bay ka qaateen xasilintii bay ka qaateen wadooyinka xirnaa bay isku fureen haddaad maanta tagtina ma garanaysid magaalada gaalkacyo oo awal kala xirnayd waa la isku tilaabayaa shaaha maqaadada waa lagu cabeeyaa wax dhibaataa kama jirto waxaan leenahay marka wax badan baa iska bedelay arrintaas gaalkacyo balambal oo kale oo asaguna saas ka ahaa dib u heshiisiin baan ka qabanay u dhaxaysa laba beelood oo deegaankaasi daris ku ah in muddaana socotay oo aan isleenahay waxay ahayd dhowr iyo toban beri laakiin udhiganta bil udhiganta yacni waxay ahayd deg deg arrimo deg deg ay ahaayeen oo sideedda intood yar labada subaxna soo barisa waxay ka baxayeen labada habeenimo ay ka baxayeen marka waxaa la geliyey dadaal aada u badan baa la geliyey dadkiina way saf garteen waan heshiisiinay waxyaalihii ay kala qabeenna waan u muddaynay ayagoo arag maqal iyo muuqaal ah oo uusan qof nasiix walba laga qaaday ciidamo walaala dhigay hadda ilaa ciidamaha la jooga xasilinha la jooga dhinaca kale caawadwaaq oo iyaduna meelaha hotpointiga ahayd wax badan baa iyadana laga qabtay dadkii waa la xasiliyey waa la isku furay way wada shaqaynayaan waxaa hadda lagu rajaa in loo kala qaado waxyaalihii ay kala qabeen in loo kala qaado ama loo kala qaado loo waqtiyo iyo timeka ay qolo walba qolada kala siinayso waxaa la dhiga ciidamo badan baa la dhex gala boolis ayaga isku jira iyo nabad sugid iyo military isku jira ayagana jooga oo xasilinta ka qayb qaadanaya dadkuna waabaa u beryey runta barnaanka hadda caawud qor marka laga hadlayo waxay leeyihin waabaa noo beryey hadda waa cusubaa noo beryey waayo dhallinyaradii kala qoobnayd oon isku tilaabi jirin maanta shaahay wada cabayaan banooniga wada cayaarayaan ma malayn kartid agagaarkeeda waa sidoo kale dhulka ayada ku xeeran oo kale waxaad arkayseen tviyadana ka aragteen maada geelo loo kala celinahayo barkada laqadayo laga aasahayo dadkiioo la wada hadalsiinahayo ciidamadii amniga oo ku dhex jira odayaashii iyo wasiiradii oo ka hadlahaya waa intaasba waxaa lagu jira ayagana dadkaasna in maarata in la xasiliyo wayna socotaa meelo badanna waa la xasiliyey wax yaroo dhammanna hadda waa israacinaynaa waxaa noogu xigtay dhuusamareeb oo ay ku shirahayaan ay joogaan dowlad goboleedka galmudug iyo sunwa jameeca oo hadda ka hor heshiis kusoo heshiiyey jabuuti dowladda federaalkuna ay ku raacday hadda waxaa socota sidii wax laysgu dari lahaabaa socota sidii baarlamaanka laysgu dari lahaa sidii wax loo qaybsan lahaa arrintaasna hadda waa loo fadhiyaa waxaana rajaynaynaa maalmahan soo socda in wax badan iska bedeli doonaan waxaana leeyahay janawari faromnow oo bishaan galmudug waa cusubaa beriyey oo ka badan wixii hore
wasiir bal waxaad nooga warantaa hanaanka wadajir ee ku salaysan hoosudaadegidda qarannimada soomaaliya sida lagu taamiyeen lahaa markaan si kale u dhigo doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose kaalinta galmudug sharcigii halkee buu marayay maxaa hortaagan
horta hanaanka wadajir waxaan leeyahay waxyaalihii isku soo xiray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu kow ka ahaa barnaamij keliya isku soo xiray inay isku yimaadaan dowlad goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka inay wada hadlaan inay barnaamijkan wada ay sameeyaan waxay qaadatay waqti badan bay qaadatay kuma imaan degdeg iyo wax markii fudud kuma imaan yani juhdi iyo waqti baa lagu bixiyey waana lagu guuleystay barnaamijkan marka ilaa dhowr qaybood buu qaybsamaa dib heshisiin baa ku jirta waxaa ku jirta arrimaha ka qayb qaadanaya xasilinta ka qayb qaadanaya oo arrimaha bulshada ah waxaa ku jirta arrin kaloo iyadana wada hadal iyo xog waraysa ku jirta waxaa ugu dambeeya golaha deegaanka ugu dambeeya golaha deegaanku marka saad la socotid markii hore dowladda soomaaliya waxay ahaan jirtay dowlad dhexe ahaan jirtay hadda federaal baa la qaatay federaalka wuxuu keenay saddex dowladood inay meesha ka dhashaan marka dowladda federaalka dowlad goboleedka iyo golaha deegaanka oo hoos loo degaya intuu waxay leeyihin baarlamaan bay leeyihiin waxay keenaysaa marka in hoos loo dadejiyo oo la gaaro gobolka degmadii in la gaarsiiyo golihii deegaanka annaka kagarun ahaan hadda meel fiican buu marayaa sharciga waa dhammaystirnay golaha wasiirada waa ka ansixinay madaxweynuhu wuxuu ku magacaabay xeer sharci waxaa jira dastuurka lixdankii marka noo noqdo waa markaan laga waxyaalaha waxa la aan laga helin dowlad goboleedka dastuurka dowladda dhexena aan laga helin waxaa la noqdaa lixdankii sharci marka waxaa sheegahaya caddaynahayo oo leh qodobkiisa lixdan iyo saddexaad baa wuxuu leeyahay haddii baarlamaanku fasax ku maqan yahay ee arrimo muhiimana yimaadaan madaxweynuhu inuu kusoo saaraa xeer sharci dhinaca golayaasha deegaanka hooshooda goormaa ku dhaqaaqaysan horta golaha deegaanku markiiba laguma soo booday waxaa ka horreya dib heshisiin baa ka horeysa waxaa ka horeysa mashaariicdii bulshada oo ka qayb qaadanaysay nabadinta ka qayb qaadanaysa dhismayaasha ka horeeya waxaa ka ku xiga xasilintii iyo dadkii in wax la weydiiyo oo wacyigelin la sameeyo hadda intaasaa dhammaatay marka hadda sharcigii hadda aad ansixiseen oo xukuumaddii laga ansixiyey talaabada idin xigta wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dhaqaaqayso ma dibheshiisiin ayaad ula
waxaas waaba dhammaadeen dib heshiisiinta waa dhamaatay hadda waxaa lagu dhex jiraa qaybihii ka qayb qaadan mashaariicda ka qayb qaadanaysay dibadejinta iyo nabadeynta ka qayb qaadanaysa hadda lagu jiraa waxaa kaloo hadda aan furno ayadana meesha ku jirta wacyigelintii ayadana waa dhammaanaysa waxa hadda noogu xiga oo hadda talaabadan qaadayna waxa weye inaan dhisno golihii deegaanka waxaan rajaynaynaa saddex degmo oo hadda noo astaysan noo astaysan oo hobyo caawud waaq iyo balambal soo socdaawaad mahadsantahay kaasi waxau ahaa maxamed xayir nuur oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka galmudug waxaana uu u waramayey barnaamijka wadajir
dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay sheegeen inay dardargelinayaan dhismaha golayaasha deegaanka ilaa hadda waxaa laga hirgeliyey laba degmo oo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo kale ah degmada xudur ee xarunta gobolka bokool iyo degmada bardaale oo ka tirsan gobolka baay waxaa kaloo socda howlaha lagu dhisayo golayaasha deegaanka ee degmooyinka baraawe iyo baydhabo haddaba dadaaladaasi socda ayaa waxaan ka waraysanay wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed madoobe nuunow waxaana su-aalo la xiriira howlaha ay wasaaraddu qabato iyo halka ay u marayso dhismayaasha golayaasha deegaanka weydiiyey maxamed nuur macalin maxamed marka hore waxaan barnaamijka raadiyo wada jir aan ugu mahad celinayaa hawsha muhiimadda ay hayaan iyo sida ay bulshada ugu adeegayaan runtii howlahan dardargelinta dhisidda maamulada golaha deegaanka waxay aad u dhiirigelinaysaa bulshada dhammaan oo wax loo dhisaayo islamarkaana ay abuureysaa shaqooyin fara badan iyo in deegaanka dadka deegaanka leh ay isu abaabulaan iska soo dhex doortaan maamul tayo leh maamulkaas oo noqon doono maamul ku xoogan deegaanka waad saan ognahay badanaa waxaa jiray maamulo mise gudoomiye degmooyin mise gobolo oo lasoo magacaabo degmooyinka kusoo baxo laakiin fursaddan waxay aad ugu saameynaysaa bulshada in ay iyaga isoo dhex doortaan islamarkaana qeybaheeda kala duwan ay noqoto tii maaratay ay horumar ku gaari lahaayeen runtii maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha aan aniga wasiirka ahay muddooyinkan waxay ku howlneed dhisidda golaha deegaanka dhisidda golaha deegaanka markaan ku leeyahay waxaa laga soo bilaabay waxaan gool mise targetkeenu uu ahaa ilaa iyo shan degmo shantii degmo oo ka mid ah degmada xudur oo ka tirsan gobolka bakool aalberde bardaale iyo baydhabo oo baay ka tirsan iyo baraawe oo shabeellada hoose marka hadda waxaa noo suurta gashay inaan dhisno laba degmo oo aan ku guuleysanay run ahaantii n n wasaaradda keliya ama maamul goboleedka dowlad goboleedka keliya ee ku guulaystay in ay dhis inay dardargeliyaan mise ay ka qayb qaataan ee dhisidda maamulka golaha deegaanka waa dowladda koonfur galbeed marka loo eego maamul goboleedada kale taasna waxay noo suura gashay ilaa iyo hadda aan dhisnay laba degmo degmo degmada xudur iyo degmada berdaale runtii waad dareemi kartaa marka la dhisaayo golo deegaan culeysyada iyo dhibaatooyinka fara badan ka jiri karo challengeska taas ay noqotay inaan wax badan aan aan ka baranay wax badanna naga hor yimid run ahaantii annaga horta waxaan xooga saarnaa ka wasaarad ahaan in qeybaha bulshada dhan ay ka qayb qaadato gaar ahaan dumarka haweenkana ay noqdaan lafdhabarka ka qayb qaadashada laga soo bilaabo wadatashiga ugu hooseeyo ilaa iyo dhismaha maamulka laga dhammaystiro taasoo markastana aan ku empower garaynayno mise aan ku wacyigelinayno dumarka inay ka qayb qaataan inay door fiican ka qaataan dardargelinta wadatashiga iyo dhismaha golaha inay soo galaan marka ma suuroowin mise ma suurtagelin in xudur ay kasoo galaan dumar laakiin waxay noo noqotay fahan fiican aan ka qaadanay iyo sida aan ku ogaanay in wax badan aysan hirgelayn haddii dumarkii uu ka maqan yahay maadaama boqolkiiba labaatan aan ugu talagalnay waxaa noo soo rowday marka dhismihii labaad ee degmada bardaale markaan dhisaynay shaqaalihii oo xoogaa waaye aragsan bulshadii oo hadda fahantay in haweenkii inay ka qayb qaataan ay muhiim noo tahay in deeqbixiyaashii ay aada u danaynayaan in dumarkii ay ka qayb qaataan waxaa noo suura gashay in berdaale ay laba xubnood oo dumar ay kasoo galaan taasna ay noqotay mid aad iyo aad ay ugu dhiiradaan dumarka kale hadda waxaa noo socdo dhismihii golaha deegaanka degmada baydhabo oo meel fiican uu noo maraayo runtii dhowr stage ayuu maraa marka la dhisaayo golaha deegaanka wacyigelinta bulshada haweenka oo gender mainstreaming la sameeyo dhalinyarada oo laga soo qeybgeliyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan odayaasha dhaqanka oo qabaa'ilaadka ay kasoo qeybgalaan taasoo la fahansiinayo waa maxay degmo beel waxay ay tahay sida wax loo qeybsado workshopyo iyo sibnaaro badana wasaaradda u qabataa runtii hay-ado badanna way naga caawiyaan oo facilitation noo sameeyo waxaa ka mid ah somali one c r d iyo f c a oo hadda dhammaan maxaa howlahaas ku howlan run ahaantii baydhabo maanta waxay noo maraysaa meeshii ugu ficneed oo ah in la dhisay technical committeegii oo wasaaradda iyo preparatory committee wax lahaa oo diyaarinti ahaa marka labadaas mar haddii ay hirgalaan waxaa loo daadihi doonaa doorashadii electionkia loo daadihi doonaa waxaan rajaynaynaa in bisha abriil ay noo soo gabagabowdo baydhabo waxaa noo xiga oo horey aan ka bilaabanay baraawe oo muddo dhowr dhowr waqti aan kula laabanay madaxweynaha koonfur galbeed uu tagay si aan u wacyigelino bulshadii iyo qaabka ay u qayb qaadan lahaayeen stagekii koowaad oo wacyigelinta bulshada iyo gender main streamingkii oo dumarkii iyo dhallinyaradii ayaa ayaan soo gabagabeynay marka haddii aan dhammaystirno baydhabo waxaan usii gudbaynaa baraawe oo noo sii xigi doonto haddana berdaale marka dhismaha maamulka ilaa heerkaasoo noo maraya mudug wasiir wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed oo kaashanaysa wasaaradaha heer state iyo heer federaal ee dowladda federaalka soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshisiinta meelaha aada sheegtay ee doorashooyinka iyo maamulada degmooyinka sida xudur ceel berde berdaale saldhigyadoodii booliska waxaa aada moodeysay in si weyn loo hadalhayay qaabkii looga shaqaysiin lahaa kuwaasoo aada uga bedelan marka loo eego beydhabo iyo baraawe oo saldhigya booliis oo shaqaynaya leh marka wasaaradda dhaqdhaqaaqyada ay waday inay soo nooleyso saldhigyadii iyo nidaamkii maxaa mid iyo laba nooga sheegi kartaa runtii aadaa umahadsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha howlaheeda keliya kuma eko in dhisidda maamulka deegaanka waxay samaysaa dib u heshiisino iyo shaqooyin kale fara badan dabcan meelaha oo la dhisaayo oo golaha deegaanka loo dhisaayo intaan la dhisin ka hor wasaaradda waxay samaysaa assessment xog ururin taasoo ay ogaanayso baahida degmada ka jirto xarun bolis- boolis ma leedahay iskoolaad ma leedahay waxbarasho ma leedahay intaa markay ogaato ee, taas oo hadhow een, lala qaybsan doono een, hay-adaha maarata deeqbixiyaasha iyo ee, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka een, si wixii markaa laga qaban karo laga qabto marka waa dareemi karnaa een, meel deegaan golo deegaan loo sameeyey aan waxba jirin een, culeyska uu ka imaan karo marka een, meelo badan oo eh, xarun booliis ay lahayn waa jirtaa een, een, een, ciidamo aan fiican aan lahayn waa jirtaa laakiin run ahaantii een, een, anagoo maaragtay aan la kaashanayno madaxweynaha koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha een, sitimaanadan dambe mise bilaha dambe waxay aad u waday een, kormeero ay ku tagtay een, beledoogle eh, baraawe een, berdaale oo alimsaarkii een, dhismaha golaha deegaanka dhammaystirkiisii uu madaxweynaha nagala qayb qaatay een, socdaalkeena ugu dambeeyey oo baraawe iyo berda een, iyo beledoogle iyo afgooye waxaan een, een, ku dhiirigelinaynay bulshada inay dhisto een, local police taasoo eh, loo tababari doono ay naga eh, naga ballan qaadeen in eh, amni ahaan si ay amniga u sugaan een, een, degmooyinkaas Eh, naga ballan qaadeen een, qolooyinka amisom ee xarumaha mashquula inay ku tababaraan een, ilaa iyo ciidankii oo maxaa la dhahaa degmi kasta saddex boqol loo loo loo t- loo tababaro Een, waxaa kaloo iisii dheeraa een, ka wasaarad ahaan een, in aan ku mashquulsanaa een, in la saxo een, maamulka degmooyinka aan hadda golo deegaan laga dhisaynin Een, waad dareemi kartaa een, sh- een, shan degmo bisaan dhisaynaa een, gobolka wuxuu ka tirsan yahay ilaa iyo to- een, ilaa iyo een, toban iyo sideed degmo Een, degmooyin badanna een, maamulo ay iskaga dhisan yihiin oo maamulihii in la tayeeyo oo laisku celceliyo si loo soo een, dakhli ururintii iyo canshuuraadkii iyo wixii dhan ay u saxaan Een, muddooyinkan hadda waxaan ku dhex jirnaa een, sha- shabeellada hoose aan aan aan maanta aan kula hadlayo een, go- muqdisho waxaa isku waxaa isku yimid dhammaan een, maamulka maamulada degmooyinka een, marka laga reebo baraawe een, t- oon aan wadno in maamulkii la saxo in een, qaabkii canshuuraha loo qaaday lahaa la saxo si een, wasaaraddii ay u noqoto een, aan ogaano hay-adaha meesha ka shaqeynaya iyo waxyaabaha taasoo aa- aa ka dareemi karta kulanka maanta uu uu socdo waxyaabaha la bandhigayo mise een, maamul goboleedyada ay soo bandhigayaan wasaaradaha ay tahay een, meelaha dhaqdhaqaaq ka socda hay-adaha waxay qabanayaan een, mashaariicda ee degmooyinka ka socdo si een, wada shaqeynta buuxda ogaado islamarkaana een, een, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka een, ay ay- ay u hesho een, shaqooyinka ka socdo een, een, iyo wada shaqeynta ka dhexaysa hay-adaha iyo iyo iyo wasaaradaha go- dowlad goboleedyada Een, taas oo noqonayso mid waxtar u noqonayso bulshada wax kasta oo gobolka laga qabanayana ay ay u ogaadaan wasaaradaha ugu dambeyntii eh, bal waxaa nooga warantaa degmada diinsoor maxaa hoosheeda ay noqonaysaa marka ay timaado hanaanka dhismaha doorashooyinka shanta degmo ee golaasha deegaanka ee hanaankooda jir Eh, mar haddii aanay ku jirin sidee buu maqaamkeeda noqonayaa xaaladdeedase ka waran Een, runtii degmada dinsoor waxay ka mid tahay degmooyinka ugu qadiimsan een, degmooyinka soomaaliya oo gaar ahaan haddana een, gobolka Bako- baay Een, waxayna ku jirtaa degmooyinka ugu waaweyn Een, waxaa nasiib u yeeshay in een, bil ka hor aan soo booqday anigoo hogaaminayo een, qolo wasiiro ah wasiirka gaadiidka wasiirka dhallinyarada iyo aniga Een, iyo hay-adda een, tis plus Een, runtii een, waxaan aad ugu farxay markaan arkay een, mashu- mashaariicda laga hirgeliyey diinsoor oo ka mid ahaa een, xarunta haweenka een, xarunta eh, sportiska oo dhallinyarada loo sameeyey stadium aad u qurux badan een, eeboorkii degmada oo oo dayactir fiican lagu sameeyey waddo isku xirta een, de- een, eeboorka ilaa iyo een, magaalada Een, bilaada diinsoor markaan arkay iyo iyo waqtiyadii lasoo dhaafay burburkii runtii een, sidee ahaan jirtay waxaan moodaa in wax badan iska bedelay taasna waxaan ugu- waxaan aad uga mahad celinayaa maamulka meesha ka dhisan iyo een, sida ay ugu dadaaleen een, inay soo gaarsiiyaan meesha een, qolooyinka amsa meesha joogaan aan amniga iyo maxaa la lahaa een, isku xirnaashaha een, qabaa'ilada iyo iyo dadka een, odayaasha meesha joogo runtii een, may soo gelin een, saddexda eh, shanta degmo ee hadda aan golaha deegaanka u dhisayno een, ka wasaarad ahaan laakiin feeska labaad oo hadda sida bilaaban doono markaan dhammayno een, degmooyinkan ayay ka mid noqon doontaa maxamed madoobe nuuno wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya oo u warramayey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa waxaana waraystay soo saaraha barnaamijka maxamed nuur macalin maxamed isaga ayaa u dembeeyey barnaamijka waxaa farsamaynaya qays cali shire anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayay intaan mar kale dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirinoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirinoy walaalayaal